hay-adda hormuud salaam foundation ayaa waxay gaadhsiisay xabsiga dhexe naafada xoogga dalka deeq iskugu jirta timir iyo neef geel si ay ugu afuraan maadaama ay yihiin kuwa aan awoodin inay shaqaystaan sanad kastana bisha ramadaan ayaa la gaarsiiyaa xabsiga dhexe iyo naafada xoogga dalka deeq kala duwan maamulka xabsiga dhexe ayaa lagu wareejiyey deeqdan la gaarsiiyey guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cusmaan ayaa waxuu ka warbixiyey deeqda ay ku wareejiyeen maxaabiista xabsiga dhexe waxaan maanta ku wareejinay xabsiga dhexe shan boqol oo kartoon oo timir ah oona ugu talagalnay maxaabiista inay mataqaanaa ay ku afuraan bishan barakaysan ee ramadaan waxaan ilaahay subxaana wa tacaala aan oga baryaynaa inuu ilaahay u barakeeyo sidoo kale waxaan aan ka rajaynaynaa maamulka xabsiga dhexe ayagana inay mataqana alaabtaasi sida aan ugu talagalnay ay maxaabiista u gaarsiiyaan hormuud salaam foundation dabcan ma ahan markii ugu horreysay iyo markii ugu dambeysay insha allah waan xabsiga kaalmo soo gaarsiino markastana waxaan garab taagannahay bulshada soomaaliyeed inta u baahan in la garab istaago barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay barnaamijka ballaaran aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan inaan gaarno ilaa iyo toddoba kun oo oo qoys oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku dhan magaalada muqdisho oo lagu daray maxaabiista ku xihan xabsiga dhexe labadiisa qaybood intaba maanta waxaan wadnaa timirtii oo ah intii aan u keeni jirnay labalaabkeed sidoo kale waxaan ugu soo darnay maanta neef geel ah waan ugu talagalnay in ayadana ay ku afuraan naafada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxa ay yihiin dad ku leh ixtiraam iyo karaamo ayna tahay inay ku lahaadaan qof kasta oo soomaali ah